bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslma عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiy raximah اllah taعaalى baabu ma jaءa fi akli الdajaaji digaaga cunistiisa wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaثna زayd bnu akhzm الطaئiyu qala xadaثna abu qtayba عن أbي العwام عن qتاadة عن زhdم الجrمي زhdم بن مdرب الجrمي qاla dkلت عlى أbي موسى ayaan u galay وhuwa yأkل isagoo cunaya dajاajaة digaagad faqاala wuxuu yihi udnu soo dhowow fakl cun faإنii raأytu rasuul الlahi صلى اه عل sلم نبgaan arkay yأkulhu isagoo cunaaya ninkan weliba markii hore waa ka ashashay oo waa ka shakiyey oo iyadoo wax cunaysaan arkay buu yidhi qashin ama saxara iyo waxaasi markaasuu yidhi war kaalay cun nebiga waa cunay ayb qaala hada xadiiثu xasan qaala waqad ruwiya hada min gayri wajhin can zahdam ayaa laga wariyey walaa nacrifhu ila min xadiidi zahdam inuu yahay maahane wa abulcawaam huwa cimran اlqaطaan qala xadaثna hanaadu qala xadaثna wakiicu can sufyaana can ayub bacd nusq waxay dhigayaan abi ayuub waa qalad can ayuba waa ayuub ibnu abi tamiimata asakhtiyaniy can abi qilaabata can zahdamin can abi muusa qaala ra-aytu rasuula اllahi sal ly slama nabigaan arkay yaأkulu laxma dajaajin isagoo cunayo digaag hilibkiis ayb qaala wafi lxadiidi kalaamu akharu min hada xadiidka waxaa ku dhex jira buu yihi hadal intan ka badan hadal intan ka badan baa xadiidka ku sugan hadalkaasna qiso dheer uu ahaa oo ay ku jirtay in ninkaani uu ka ashashay digaagga uu ka ashashay ee uu yidhi inii ra-aytuhaa ta'kulu shay-an waxaan arkay iyadoo wax cunayso markaasaan xoogaa waa ka ashashay buu yidhi markaasuu ku yidhi cun nabiga sala allahu alayh waali wasalam aan arkay oo cunaaya ayb qaala hada xadiidun xasanu saxiix wqad rawaa ayubu الsaktiyaaniyi hada اlxadiida buu wariyey can اlqasim الtamiimiy can zahdam marka laba laba sheekh buu uleeyahay xadiidkan sufyaan abu qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd iyo alqasim الtamiimiy ayb qaala baabu ma jaءa fi akli اlxubaara baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi akli اlxubaaraa shimbiraha nooc ka mida waa cunistooda ayb laba macnaba waa wadaadada waa ku sheegaan labada macnona laba macnoo xoogaa laga oo aan sax ahaynay u muuqdaan marna alxubaara xiito xiitaday ku sheegaan xiito xiitada wax laga cuno male badana marna waxay yidhaahdaan bahalkan qalowlaha la yidhaahdo ee lafaha laqo shimbirkaasna waa ku sheegaan laakiin xubaaraada waxay yidhaahdaan dadkii isku arkay iyada iyo muuqaaladeeda marka aada muuqaalkeeda fiiriso qawaamiista sawirkeeda iyo kale marka aada ku aragto waxay yidhaahdaan shimbir jugley la yidhaah waay ani ma garanayo kulle jugley ahy kaas ahy jugleydaas bay u dhowdahay marka ama ay tahayba waaba iyadaba qaala xadaثna الfضل بن سهل الأعرج البغdاdiي وهuوa صدوq qala xadaثna إbrahيم بن عبدالرحمن بن مهdي وهuوa إbrahيم بن عبدالرحمن بن مهdي البصري صدوq lah manaakيr ayb waxaana la yihi manaakiirtaas min الraawi canhu bay ka timid ee isaga ma aha saana waa leeya عn إbrahيma بن cmر ibni safiinata wa huwa laqabuhu burayah ayaa la yidhaha ibraahimu bnu cumara bni safiinata laqabuhu burayah ayb buraya waa tasgiiru ibraahim ibraahim marka la tasgiiriyo waa buray buray wa huwa tasgiiru ibraahim mastuurun rawaa lahu abu dawuud watirmidiy marka majhalat lxaal baa ku sugan waa majhuululxaal can abiihi aabihi cumar bnu safiinata mawla umi salama saduuqun can jaddihi safiinatu weeyaan mowlaa rasuuli llahi sal ll ly slam safiina waxaa loogu bixiyey maray safar ku jireenba alaab badan ayuu u qaaday ou qaaday isaga keliya markaasaa safiina loo bixiyey ayb qaala akaltu maca rasuuli llahi sal ll ly slam nebigaan la cunay laxma xubaaraa hilib marka jugleyda hilibkeeda ayaa nebiga la cunay qaala hada xadiidu gariib laa nacrifhu ila min hada lwajhi qaala waibraahimu bnu cumara bni safiinata rawaa canhu bnu abi fudayk ayaa wax ka wariyey wayaquulu burayh ibnu cumar ibni safiina burayh iyo ibraahim waa n waa un isku mid burayh waa tasgiiru ibraahim oo la yareeyey waay ayb ninkaana marka waxaa ku sugan jahaalat lxaal ama waa mastuur waxaa laga qaadanaa marka xubaarada in la cuni karo oo ay bannaan tahay in la cuno maadaama aynan ahayn iyada shimbiraha ee ku ugaarsado cidiyaha aanay ahayn leanna nebigu shimbiraha wuxuu ka reebay akla kulli dii mikhlabin min adayr wixii ciddida wax ku dilo oo ku ugaarto sida gorgorka iyo gallayrka iyo kuwayaalkaas ayb baabu maa jaa fi akli الshiwaa'i baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii akli الshiwaa waxa shiilan cunistooda shayga la dubay ee la shiilay cunistiisa waxay ku yimid qaala xadaثna الxasan bnu mحamed الزacfaraaniyu qaala xadaثna xajaaj bnu mحamed wa huwa اlmisiisiyu qaala qaala bnu jurayj ahbaranii moxamed bnu yuusuf moxamed bnu yuusufkan marka waa moxamed bnu yuusuf alkindiy almadaniy ayb alacraj hiqatun habtun ana caطaءa bna yasaarin ahbarahu ana uma salamata ahbarathu anahaa qarabat ilaa rasuuli اllahi sal ly slam nabigay usoo dhoweysay jamban dhinac mashwiyan la shiilay neef dhinaciis oo shiilan faakala minhu waa ka cunay uma qaama ila salaati salaadiiba u kacay wamaa tawada'a mana weysaysanin salaadiiba u kacay ma weyse qaadanin waxaa laga qaadanaa de hilibkaas arigaa iyo inaan markaa laga weyse qaadanaynin ayb hilib ari buu ahaa sida riwaayadku ay tilmaamayan inkastoo dab ou galay la bisleeyey haddana lagama weyseysanayo isaga qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni alxaaris waalmugiirati wa abi raafic qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwajhi qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati اlأkli mutaki'an baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati اlأkli cunista nicida la nacay mutaki'an qofka isagoo dangiigo inuu wax cuno mutaki marka macaani fara badan ayaa la geliyey ama yacni ku jirto bacd al-a'ima iyaga waxay leeyihiin mutaki waxaa la yidhaahdaa qofku mar inuu gacantiisa bidix ku taagsado ee uu sidaas marka wax ku cuno oo gadaal ou dhiga gacantiisa bidix isagoo ku taagsanayo qaar waxay yidhaahdaan mutaki waxaa weeyaan qofku inuu si fiican dhulka u fadhiisto uu ismakaniyo oo alimaam ibnulqayim oo kale wuxuu leeyahy labada lugood qofku inuu saa isu dhaafsado mutarabbica inuu u fadhiisto ayaa laga wadaa mutaki qofka marka mutarabbic asagoo u fadhiyo inuu wax cuno waa la kahday waa la kahday sababta loo kahdayna maxay tahay qofka marka uu si fiican fadhiga dhulka ula helo markaas uu wax cunayo waxay ku tusaysaa in markaasi yacnii cuntadaa fadhigeeda un ou rabo bis ayb ee qof degdegaayo ee cuntada bulqa yar wax yar intuu ka cuno markiiba kacaayo uma eka qof marka himadiisu gaaban tahay buu ahaanaan aduu macno noocaasa yay tilmaamaan ayb khadaabina marka wuxuu tilmaamay isaga wax allaale wixii un waxaa ah buu yidhi si allaale sidii qofka uu mutamakin fadhi ou mutamakin uu ku noqonayo dhan ayaa loo jeedaa bacdi alculamaana waxay ku fasiraan qofka isagoo xusulkiisa dhulka ugu mudan yahay oo dangiigo inuu wax cuno siyaalkaas oo dhan marka mutaki-inimadu way noqon kartaa ayb qala xadaثna qtaybة qala xadaثna شhrيik عan عliي bn الأqmr عan abi جuxayfata qaala qaala rasuulu الlahi sal اه l slam ama ana anigu falaa akulu mutaki'an mma cunayo anoo dengiigo ayb xadiidkan bukhaarina waa soo saaray min طariiqi sufyaan عan عaliي bn الأqmr qala wfi اlbaabi عan عaliyi وcabdالlahi bni cmri وcabdالlahi bni cabaas qala hada xadiiث xasn صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi caliy bni اlaqmar warawaa zakariya bnu abi zaa'idatana waa wariyey wasufyaanu bnu saciid wagayru waaxidi can caliy bni اlaqmar hada alxadiida warawaa shucbatu can sufyaana athawriy hada alxadiida ayuu ka wariyey can caliy bni اlaqmar see marka ugu fiican ee wax loo cunaa qofka isagoo jilbaha dhulka u yaalaan luguhuna ay markaas u taagan yihiin taas marka waxay kutusaysaa qofkaasi nin inuu hore ka kaco rabo oo himo iyo dan ay ka dhacdo oo dantiisu keliya cunto leh inaynan ahayn ayb jilbihii inuu dhulka dhigo oo markaa lugihiisaas u saarto xoogaaga markau cuntadiisa cuno ka kaco isla markiiba hore ka kaco laakiin hadduu fadhiga aada u fariisto qof himadiisa dhanba cuntadaas tahay bay u muuqaneen ayb qala baabun baabu maa jaءa fi xubi الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm alxalwaءa wاlcasl wuxuu ku yimid nebiga jacaylkiisa ou jeclaa alxalwaءa waxa macaan iyo wاlcasala iyo malabka alxalwaa bilmaddi wa bilqasri labadaba waa la aqriya xalwaa iyo xalwaa ayb ismigaa marka ismu اlxalwaa laa yaqacu ilaa calaa maa dakhalathu sancatu maxaa laga wadaa xalwaa shayga la sameeyaa la iha ee macaan wixii farsama ay gasho ayaa laga wadaa wuxuu diidayaa marka wixii iskood u macaanba aan farsamaba gelin timirtoo kale iyo taas hadda looma jeedo xalwaa hadda timir lagama wada waa wixii marka farsamo bani aadam iyo ay gashay waay meeshaana marka waxaa laga qaadanaa nebigu hadduu waxyaabaha cuni jiray shayga macaan ee dayibaadka in la cuni karo bacdi zuhaad ayaa iyagu diidan oo waxay yidhaahdaan xalwaadan waxaa laga wadaa waxa iskood u macaan sida timirta iyo waxaan kalena adduunye adduunye iyo yacni baa ku jirta iyo jileec qofku inuu ka dheeraado w qaar baa sidaa dhahay ibnu xajarna adu waa baxdiyey salafka qaarkoodna saas waa dhihi jireen haddana nebigu haddii uu jeclaa laakiin arrintaas zuhdi ka hor imaan maysa marka hadduunan qofka badsanin ayb waxyaa dhibna aysan u keenaynin hadday caafimaad darro wax u keenaya ay tahay ma badsanayo ma dabcan ama un marmar un wax uu cuno unbuu ka dhiganaya ayb qaala xadaanaa salamaة bnu shabiib wamaxamuud bnu haylaan وأحmd بن إbrahيm الdwrqي qaluu xadaثna أbu أsاmة huwa حmاd بن أsاmة عn هiشham بn curwة عn أbيه عn cائشhaةa qاaلت kana النaبyu slى الlه عlيه وalي وsلم nebigu wuxuu ahaa يuxibu inuu jecel yahay alxalwaءa xalwada iyo wاlcasla malbka qala hada xadiiث xasn صaحيiح غrيb wqad rawaahu عliي بن mshiri عn هiشham بn curwةa wفi الxadiiثi kalaam أkثr min hda soo gaabsaday marka qaala baabu maa jaa fi ikhaari lmaraqati maraqa badintiisa maraqa in la badiyo oo dadka la gaargaarsiiyo marka sida deriskii iyo dadkii loo gaarsiiyo qala xadaثna mxamed bnu cmr bni caliyin اlmuqadamiy qala xadaثna muslim bnu ibrahim wa huwa alfarahidiyu qala xadaثna muxamed bnu fada waa bilfaai اlmucjamati almuwaxada waa fa'da almuwaxada halka dhibic leh fa qadaa maaha waa fadaa wa huwa alasdiyu abu baxr albasriyu daciifun ninkaan marka waa daciif qaala xadaanaa abi aabihi fadaau bnu khaalid aljahdamiy majhuulun isagana jahaalaa ku sugan can calqamata bni cabdillaahi almusaniy wahuwa hiqat can cabdillaahi can abihi cabdullaahi bnu sinaan waa saxaabi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ida shtaraa axadukum laxman midkiin haddii uu hilib soo gato falyukthir maraqatahu maraqiisa ha badiyo fain lam yajid laxman hilib hadduunan helaynin asaaba maraqatan maraq ayuu asiibaa maraqahu maraqiisa ayuu ka asiibayaa fain lam yajida laxman hilib haddaanu ka helin asaaba maraqahu maraqiisa ayuu helayaa u cabayaa yanii ninkii hilib soo gadanaya maraqa ha ku badiyo hadduuse hilib badan ka helin maraquu helayaa wa huwa maraquna axadu laxmayni labada hilib mid ka mida ayb xadiidkan markaa dacfi baa ku jiro moxamed ibnu fadaa iyo aabihiisa isagana waa daciif aabuhuna waa majhuul qaala fi lbaabi can abi darin xadiid abi dar waa soo wadaa uu keena qaala hada xadiidu غariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi min xadiidi moxamed bni fadaa wa moxamed bnu fadaa huwa almucabiru waqad takalama fiihi sulaymaan bnu xarbin ayaa ku hadlay abu ayuub ilwaashixi wacalqamatu bnu cabdillaahi huwa akuu bakr bni cabdillaahi almusaniy weeyaan qaala xadaana alxuseyn bnu caliy bn اlswad albaqdaadiyu wa huwa alcijliyu saduuqun yukhdiu kahiira abu daawuud inuu ka wariyey ninkaana ma sugna tirmidi bis baa ka wariyey qala xadaanaa cmr bnu mxamed alcanqariyu wahuwa abu saciid alkuufiyu hiqat qaala xadaanaa israa'iil ayb can saalix bni rustum abi caamir alkhazaaz marka waa caddeeye labaa jirta laba saalix bnu rustum ayaa jiraan mid waa daciif midna waa kan ayb kunyaday ku kala bedelnaanayaan abu caamira kan leyraa ka kalena kunyo kaluu leeyahay midkaas kale abu daawuuda u wariyo midkanna bukhaari tacliiqan wa muslim walarbaca can saalix bni rustum wahuwa saduuq kahiiru اlkhaطأ abi caamir alkhazaaz can abi cimraan aljawniy can cabdillaahi bni samit can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa yaxqiranna axadukum midkiin younan yaraysanin shay-an waxba min almacruufi macruufka ka mida wain lam yajid hadduunan helaynin falyalqa akhaahu walaalkiisa ha kula kulmo biwajhin aliiq weji furfuran qofkiin yacnii shayga wanaagsan ee macruufka ayuunan yaraysanin walaalkiisba ha kula kulmo weji furfuran oo wejigaa furfuran ood kula kulmaysaa wuxuu ka mid yahay macruufka waida ishtarayta laxman hilib haddaad gadanayso ow dabaqta qidiran ama dheri aada wax ku karsanayso faaktir maraqatahu maraqiisa badi waqrif lijaarika minhu waqrif u dhur lijaarika deriskaagana minhu isaga wax uga dhur ayb qaala wqad rawaahu shucbaةu can abi cimraan aljawniy qaala hada xadiidu xasan oo midkan marka waa xasan oo duruq kalena waa ku yimid ayb laa taxqirana jaarat ilaa jaarataha iyayna waxba ka xaqirin inay wax usiiso walow firsana shaatin kaas hadiyada iyou ahaa isagaa wuxuu ku yihi nebiga idaa dabaqta maraqatan faaktir ma ahaa watacaahad fii jiiraanika ayb qaala baabu maa jaa-a fii fadli hariidi hariidka fadligiisa wuxuu kusoo arooray caddayntiisa athariid waxaa weeyaan maraqa iyo hilibka iyo muufada marka lagu ayb qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanى qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qال xdثna شhucbة عن cمr بn mrة عn mrة الhmdاني عn أbي muسى عn النبي صلى اه عل سلم qaal kamula min الرijaal ragga waxaa kaamil noqday xaal ay ka mid yihiin kahiirun in badan ragga in badan ayaa kamaal gaaray dabcan marka waa kamaal bani aadamnimo u qalmo yaa laga hadlan walidalika ambiyada ilaahay kulligood ragay ahaayeen walam yakmul min annisaa'i haweenkii ma kamaal ma gaarin oo ma dhammaystirmin ilaa maryamu bintu cimraan wa aasiyatu imra'atu fircawn maryam iyo aasiya maahan wa fadlu caa-ishata caa-isha fadligeeda cala nisaa'i haweenka ka fadli hariidi haweenka kale ay ka fadli badan tahay ka fadli hariidi maraqaas iyo hilibkaas sida uu wax u dheeryahay calaa saa'iri dacaami cuntada kale oo carabta aaday u jeclaayeen marka hariidku sida uu cuntada kale uga fiican yahay caa-isho haweenka kale uga fiican tahay qaala wa fi lbaabi can caa-ishata wa anas xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa fadliga maryam iyo aasiya sidoo kale caa-isha radia allahu canha ee fadliga ay leedahay iyada iyo khadiija ayaa laysku khilaafayaa fadli badan xaasaska nebiga sida xooga badan khadiija fadli badan de fadligeedana waxaa ku tusaya iyada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa salaan usoo aqriyey oo jibriil loogu loo soo dhiibay allah salaan u aqriyey nebigana waa u sheegay guri jannada ku yaallo qaylo iyo buuq iyo aan lahayna oo loogu bishaariyey khadiija radia allahu canha caa-isha iyadana jibriilaa soo salaamay oo nebiga wuxuu ku yidhi ina jibriila yuqri'uki yuqri'u calayki salaam jibriilaa ku salaamayo khadiijana waxaa la yidhi ilaahay baa ku salaamaya labadaas yaa fadli badan marka ilaahay baa ku salaamayadaa fadli badan culimada meelahaasay u daliishadaan iyo iyada lafteedaba inay tiri naag kama masayrinsaan uga masayray khadiija mana kulminay tiri oo nebigu labadeenna nays mana isla keen qabin iyadoo aan lala qabinay ka masayri jirta maxaa dhacay nebiga aada u sheeg sheegi jiren markay tiraahdo haweentaas maxaad u sheeg sheegaysaana waatuu dhihi jiray inahaa kaanad wa kaanad saasay ahaydoo saasay ahaydoo aada buu ammaanteeda u sheegi jiray ayb marka xataa mararka qaar walaasheedaa guriga usoo gargaraacday ka isti'daan dalabtay nebiga khadiijou soo xasuustay aada baa marka nebigu uu u jeclaa waxyaabahaas dhan marka laysu geeyo inay ka fadli badnayd yaa laga fahmay inta kale laakiin caaishaa ka fadli badan xaasaska nebiga ayb de caaisha iyadana fadaa'il kaloo fara badan bay leedahay kitaab ulmanaaqib iyaan ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala oo kitaab dhan uu u sameeyey waxaan uun marka xaasaskii nebiga uun lagu salladay ee shiicada ah iyaa oo iyaga dad kale soo dhaafay oo dhibkoodii uun nebigu uu mar walba gaarayo leanna xaaskii nebigay caynayaan mar walba rasuulkiina markii la su-aalay dadka yaad ugu jeceshahay ragga abuubakar uu yidhi naagahan ayaa ugu jeceshahay caaishuu yidhi gabadhiisa haddana ilaahay baa beri yeelay min fawqi sabci samaawaat wixii ilaahay ka beri yeelay ayay waa qabtaa iyagu dhahayaan marka kuwaas muslimiin maaha leanna qur-aankii bayba beeninayaan ilaahay wuxuu leeyahay caa-isha waa beri waa la beri yeelay isagaa soo beri yeelay iyaguna waxay leeyihin maya waa in xadkii laga oogaa ay gashay waxaan marka ay sugayaanoo khuraafada oo ay yidhaahdaan alimaamu almuntadarka ay ku magacaabaan waxay leeyihiin markau soo baxo abubakar iyo cumar qubuurtooduu faagayaa waa dilayaa caa-ishuu qabanayaa waa rajminayaa waxaasay daldalayaan kuwa noocaas marka aaminsan kufaar waayan leanna qur-aankii bay beeninayaan rasuulkiina waaba dhibayaan leanna ninku hadduu nebiga xaaskiisa caayo isagana waa caayay leanna ilaahay wuxuu yidhi alkhabiihaatu lilkhabiiiin waalkhabiiuuna lilkhabiihaat ayb walidaalika a'imadii hore waa fahmeen imaam malik wuxuu yidhi kuwaan wax kale ma rabaanuu yidhi qabriga rasuulkau tilmaamay meeshaan rasuulka ku jiro ayay u dan leeyihiin buu yidhi waxaan kale waa iska beenbeen wey ayb way dareemeen marka nimankaasi marka khayrna kama soo socdo oo diin meeshaasay ka joogaan lu'miga kale iyo khayaanada iyo sharta iyo dilka iyo balaayaduna wax ay taariikh u leeyihiin nasaarada mar walba inay garabka ku qabtaan oo ay muslimiinta baabi-iyaanoy nag ka dhigaanna taariikhay ulahaa jireen ilaahay bal amarkiisa fiiri taariikhdu say isu kashiftay labaatan sano ka hor shiicada iyo iiraanta waa xun tahay haddii la yidhaha dadka waa soo boodayeen wax gaalada hortaaganba ayagaa ka jiray dhahayeen maantana balse isu bedeshay arag ummadda nin walba hadda waa ogyahay kuwaas naga daayuu leeyahay waa ka gaalada iyo ayaga isku saf waay isku khandaq waay lacanahum allahu wakadalahum arrinkooda marka arrin fudud maaha mushkilada laakiin ugu darani waxay tahay qof uun diinkiisu dhan uu yahay qof naceybkiis bis midaan arkay maqaal uu qoray wuxuu leeyahay firqo uu necab yahay uu ka hadlayaa markaas wuxuu leeyahay soomaalida yaa u daran wahaabiyada iyo shiicaduu leeyahay nacam maxaa wahaabiya iyo shiica maxaa isku dhowna nacam maxaa iska ma saxaabaday caayaan wahaabiyaduna nacam ninkani abubakar iyo cumar oo subax iyo habeenba lacnadaaya nacam ou caynayaa caa-isha may lacnadaan inkaar qabaha marka waxaas qoraayo isagoo haddaad la dagaashan tahay si kale u dagaalan laakiin waqaaxadaas inaad waddankii shiico intaa keento aada tiraahdid ayagaaba wuxuu yidhi weliba waxyaabaha la yaab kalean ku arkay wuxuu yidhi waqti dheeray masaajid ku lahaa jireen inuu yidhi soomaaliya xamarweyne iyo dhulkaani masaajidyo ku lahaa jireen marka ninka muddo dheer kula noolaay hadda inaad iska eriso qalad waayo haddii kuwaan marka wujuudkooda la ogolaaday kuwaasna waa in la ogolaadaa buu yidhi adduunyadana waxaan aragnay shiicadu meelaha ay degan tahay oo muslimku sunni iyo shiici meel uu isla degan yahay nin kasta oo sunni ah inxiraafkiisu meeshuu rabaan la ekaado shiicada waa necban yahay waxay tahayna waa yaqaanaa ilaahay amarkiisna bakistaankan bakistaantan haddaad tagto waxay ku leeyihiin muslin maba ahanba shiicada kuwa ugu fog duruqda kuwa ugu fog ayaa dilaayo oo intay seef u qaataani maalin walba qoorta ka guraan maxaa dhacay haddaad tiraadid wuxuu leeyahay ninkan abu hurayra iyo abubakar oo horteyda ku caynayo xataa yacni waa duruqda aada is leedahay waaba baatiniyo kuwan ayaa waxay leeyihiin war waxaasi wax muslina maaha innaga marka hadda aqoon darro aan iyaga xaggeen xaggooda naga haysato waay leanna maanaan arkin dad uun waxaan iska wada nahay sunni ma arkin dhibkooda laakiin waxaa la rabaa dhibka ay ku wadaan meelaha kale inaan ku cibro qaadano maalin walba adiga inaad intaad dhib isu keento dhibaatadan seen uga baxaa hadhow tiraahdid ma fiicna halna maaha inta hadda is hayso oo diin isku hayso ugu yaraan meelo ay isla ogol yihiinaa badan inta hadda diin isku hayso waddankeenna dhexdiisa meelo hawaabid ahaa jiro oo aan loo gelin kuwaas laakiin meelahaas ay u gelayaan soo ma fahmin firaqaas kuwaas ee marka axbaashta iyo waa firqooyin aada u foolxun dhiigna gacmaha kuwa taxtaa waxaan hadda tanaa lala yaabayaa ayaga toodaa kasii darnaanaysa qaala w fi lbaabi can caaishata waanas qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaa-a wuxuu ku yimid inhasu laxma nahsan hilibka feenta feenasho feenta nahsi iyo nahshi labada waa la dabdiyaa macnuhuna waxay tahay hilibkii ilkaha hore in lagu goosto oo lafta laga gooyo waa feenasho qaala akhbaranaa axmed bnu maniic qaala xadahanaa sufyaan bnu cuyaynata can cabdilkariim bni abi umaya wa huwa cabdulkariim bni abi lmukhaariq waa daciif can cabdillaahi bni alxaarid qaala zawajanii abii aabbahay baa ii guuriyey fadacaa unaasan dad buu u yeeray fiihim safwaanu bnu umaya uu ku jiro faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slama qaal nabigu wuxuu yidhi inhasu laxma nahsan hilibka feenta fa inahu ahna-u isaga ayaa bogaadin badan wa amra-u isaga ayaa hunguri wad badan oo hunguri mar fiican buu leeyahay isagaana yani aada u bogaadin badan marka jumladan dambe fa inahu ahna-u wa amra-u waxaa laga qaadanaa in hasuuda amarka ku jiro inuu yahay amru irshaad amru irshaad yacnii hilibka sidaa u cuna waa idiin fiican tahay ee hadda amar waajiba maaha ninkii doono middi waa ku jara karaa hilibka nebigana waaba ku jartayba middi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayb qala wfi lbaabi can caaishata waabi hurayrata qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi cabdilkariim waqad takalama bacdu ahli اlcilmi waxay ku hadleen fi cabdilkariim almucallim min qibali xifdihi minhum ayub asakhtiyaaniy waana soo marnay isaga laftiisa tirmidi uu ka hadlay ninkan qaala baabu maa jaa-a wuxuu ku yimid can الnabiy sal ا l slama min aruksati ruksada ah fii qaطci اlaxmi bisikiin hilibka in midi lagu gooyn karo tii hadda wuxuu ka baxay in la gacanta lagu cuno la feento haddana wuxuu galay in midi lagu jari karo hilibka lagu goosan karo qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna cabdالraزaq qala akhbarana macmar can الzuhriyi can jacfar bni camr bni umayata adamriy can abihi anahu ra-a nabiya sal l l slam nabigu arkay ixtaza isagoo goostay hilib min katifi shaatin ri garabkeed isagoo ka goostay oo hilib midi ku goostay faakala waa cunay uma madaa ila salaati salaaduu aaday walam yatawada mana weysaysanin riwaayada bukhaari weliba waxay leedahay fawadaca sikiina mididii waa dhigay nebiga inuu middi ku cunaayo taasaa tusaysa marka marka hilibkii middi waa lagu cuni karaa dadka qaar markay arkaan qof middi iyo hilib ku goosanaayo sunnada saan maahanay dhahayaan iyadana waa lagu waa lagu cuni karaa dhib male waa nebigu waa kan waa sameeyen haddii gacan lagu cunaana dhib male haddii middi lagu gooyana dhib male qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wafi lbaabi can اlmugiiraةi bni shucba qaala baabu maa jaa-a wuxuu ku yimid ay fii ayi laxmi hilibkee ahoo kaana axaba ilaa rasuuli llahi sal l slam nabiga loogu jacayl badnaa qaala xadaanaa waasil bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa moxamed bnu lfudayl can abi xayaan ataymiy can abi zurcata bni camr bni jariir can abi hurayrata qaal utiya nabiyu sal l slam nabiga waxaa loola yimid bilaxmin hilib fadufica ilayhi diraacu garabkii baa loo dhiibay wa kaana yucjibuhu garabka waa jeclaan jiray oo waa cajab gelin jiray fanahasa minhaa waa goostay marka afka ayuu ku feentay qaala wafi lbaabi can ibni mascuudin wa caaishata wcabdillahi bni jacfar waabi cubaydata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wa abu xayaan ismuhu yaxya bnu saciid bni xayaan ataymiy yaxya bnu saciid bni xayaan wa abu zurcata bni camri bni jariirin ismuhu harim qala xadaana alxasan bnu mxamed azacfaraaniyu qala xadaanaa yaxya bnu cabaad abu cabaad qala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan kalaamaa ku jira ninkan marka fiihi kalaam bukhaarina waa ka wariyaa fi saxiixi yah bukhaari fii saxiixii buu uga wariyaa yaxtaju bihi weliba axaadiidtiisaas marka waa intiqaa uu ku sameeyey can cabdilwahaabi bni yaxya min waladi cabaad bni cabdillaahi bni zubayr can cabdillahi bni zubayr can caaishata qaalat maa kaana diraacu garabku ma ahayn axaba laxmi ilaa rasuuli llahi sal l slam hilibka ka loogu jacayl badan yahay nebiga garabka ma ahayn walaakin kaana nebigu wuxuu ahaa laa yajidu laxma hilibka ma heli jirin nebiga ilaa giban marmar maahane marmar buu heli jiray fakaana yucjalu ilayhi waa loo soo dedejin jiray marka liannahu maxaa yeelay acjaluhaa nudjan garabku waa kan ugu bisayl deg deg badan ee nebigu marka in hilibku dabka wax badan saarnaado iyuu diidayay marka maadaama uu deg deg u bislaan og yahay darteeduu ku jeclaaday saasay leedahay caa-isha laakiin riwaayadan fuleyxaa ku jira dacfi baa ku jira riwaayada bukhaari muslim waxay leedahay xadiidkii dheeraa ee shafaacada abu hurayra nebigu wuxuu soo qaatay hilib diraac garab fa nahasa nahsatan wa kaana yucjibuhu ayuu yiri qaala hada xadiidun xasan laa nacrifhu ila min hada اlwajhi baabu maa jaa fi lkhalli khalka wixii ku yimid ayuu u baab yahay marka waa waxaan marka dhanaan ee biyaha ah dareeraha ah oo ay cuntadu dadka ku darsadaan oo ay ku dhanaansadaan ayb khamriga hadday isbedesho khal bay noqotaa qala xadaana alxasan bnu carafa wahuwa albaqdaadiyu saduuqu qala xadaana mubaarak bnu saciidi akuu sufyaana bni saciidin athawriy walaalkiis wahuwa saduuq can sufyaana sufyaan can abi الzubayr can jaabirin can الnabiy sal ly slm qaal nicma alidaamu lkhallu iidaan ayaa nicmo lahaaday goosaar ama iidaan alkhallu almaqsuusu bilmadxi alkhallu yani khalku iidaan waayo marka waxbaa lagu iidaantaa wuxuu noqon karaa marka idaam qala xadaثna cabdaة bn cabdالlahi الkhuzaaciي albصriي qala xadaثna mucaawiyaة bn hishaam can sufyaan can muxaarib bni dihaari can jaabiri can الnabiy sal ه l slm qaal nicma اlidaamu اlkhallu qala wfi lbaabi can caaishaةa waumi haani qala wahada aصxu min xadiiثi mubaarak bni saciid qala xadaثna mxamed bnu sahl bni caskr albaqdaadiyu qala xadaثna yaxya bnu xasaan qala xadaثna sulaymaan bnu bilaal can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa ana rasuula اlahi sal ly slm qaal nicma alidaamu اlkhallu qala xadaثna cabdالlahi bn cabdالraxman wahuwa abu mxamed addarimiyu qala akhbarana yaxya bnu xasaan can sulaymaana bni bilaali bihada اlisnaadi naxwahu ilaa anahu qaala wuxuu yihi nicma alidaamu aw iludmu alkhallu qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi laa yucrafu min xadiidi hishaam bni curwata ila min xadiidi sulaymaana bni bilaal yacni hishaam bni curwa xadiidkan markuu warinayo sulaymaan bis un baa ka warinaya kii hore marka hishaam bni curwa ma ahayn oo min xadiidi jaabir u ahaa marna abu zubayra warinaya marna muxaarib bni dihaar qala xadaثna abu kurayb wahuwa mxamed bn اlcalaa qala xadaثna abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba can abi xamزة الthumaliي can الshacbiyi can umi hani binti abi طaalib qaalat dakla calaya rasuulu اlahi sal l slm nabigaa iisoo galay faqaala hal cindakum shayء wax ma haysaan faqultu laa mayaan ilaa kisarun kibis kibis yani muufo yaabisatun qalalan maahan iyo waqallun iyo aqal faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi qaribiihi soo dhaweyd famaa afqara beytun beyt kama faqriya min udmin iidaan fiihi qallun oo ku jiro ayb iidaan marka oo qal ou ku jiro guriga uu yaallo guri faqri yaallo markaas maahanoo de nebigu hadalkan nicma lidaamu lkhallu iyana wuxuu u leeyahay rasuulka haddii laysku soo kallifo oo cunto loo keeno cuntadan waa xuntaha iga qaad iyo ma dhihi jirin ha qaribiihi famaa aqfara jazaaka allah khayr famaa aqfara beytun beyt yacni ma abaar ma noqdo min udmin iidaankama noqdo fiihi qallun uu ku sugan yahay ayb aqfara bimacnaa yani waxay tahay abaar kama noqdo meel abaaron waxba oolin ayb xadiidkan marka abu xamsata athumali baa ku jira ismuhu thaabit bnu abi safiya waana daciif shacbina umihani looma oga inuu wax ka maqlay bal bukhaari waxaa laga sheegay inuu yidhi ma ka maqlin qala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu min xadiidi umi hani ila min hada اlwajhi wa umu haani'in maatat bacda caliy bn abi aalibin bizamaan warkan waxaad moodaa inuu ka wado mar hadday cali gadaashiis waqti dhimatay kadib shacbi waa soo gaari karaa inuu leeyahay ad moodaa ayb laakiin aada uma caddaynin madbuuca waxaa ku taalo intaa kadib wasa'altu muxamada can hada alxadiid bukhaari baan su-aalay qaala laa acrifu lishacbiyi samaacan min umi hani isu soo gaaray xataa samaac la-aan waa suuragal weliba bukhaari isaga muxuu shardi jiray liqaa sooma walow mara marka faqultu waxaan idhi abu xamsata kayfa huwa abu xamsa seeyahay kayfa huwa cindaka faqaala axmed bnu xambal takalama fiihi axmedaa ku hadla wahuwa cindii muqaaribu lxadiid intaas marka warkaas maqduudaadka kuma yaallo madbuuca bis le dhigaayo ku qoraadi intaas ma qoraayo waxba laguma jeeda marka mar haddii maqduudaadkii aynan ku oolin meelay ka keenaan ayagay u taallaan ayb calaamad inaad u samayso calaamad oo laba laba laba qows inaad gelisaan ood marka ziyaado inay tahay ku qortaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed